xaafadda israac ee magaalada garowe ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfuraya dhismaha masjidka caayishat al xusein munaasabadda lagu daahfuraya masjidkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiiro xildhibaano culimaa udiin macalimiin iyo qeybaha kale ee bulshada sheekh maxamed cilmi oo kamid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa ka warbixiyey heerarka uu soo maray dhismihiisa
inoo soo dhammeeyey oo heer fiican inoo soo gaarsiiyey shaqadii aan soo wadnay oo ah masaajidka dhismihiisa iyo markaska ku dhex yaallo weyn dhismihiisa waxaan leeyahay hooyadii masaajidka dhistay caashe xuseen kaydaa qarow yaalla allah uga dhigo ayada iyo carruurteedaba iyo qaraabadeedo dhamma iyo waalidiinteedaba kaydaa qar allah uga dhigo masaajidka maamadu marka ay dhistay oo la dhammeeyey waxay wakiil uga dhigtay cali oo wiilkeedii ah oo cali cuuka hadda jooga aniga asagaa i soo wacay haddii asagai hooyadii ay iswaraysteen oo maamada iswaraysteen oo xaajadii iswaraysteen waxay u arkeen inay masaajidka ii dhiibaan isagoo markaa masaajid keliya uu yahay kadib ilaahay fadligiisa waxaan bilownay markaska weynuu halkaa ku yaalla ilaahay waa noo dhammaystiray subxaana wa tacaala maantana caa'iladii iyo culummadii iyo wasiirkii dhammaan waxaan isugu nimid iyo deriska masaajidkaba furitaanka masaajidka waa mahad ilaahi subxaana wa tacaala qaar ka mid ah marsharaftii ka soo qayb gashay daafurka masjidka ayaa bogaadiyey marba sibaa loo manaafacaadsan jiray dugsiga dhexe iyo anugu markaan ahaa elementariga waxay ahaan jirtay beer aanu leenahay beer digriya badar ka baxan iyo qarab ay ahaan jirtay marka duuni ahaan sidaasaa loo soo manaafacaadsaday cibaada ahaan iyo xaga karana hadda maanta maxaan ku rahda manaafaca horlaa u bilowday waxaana rajaynayaa maxaan ku rahdaa tii anfacda ummadda tan oo hadiyadda yani shiikhu sheegay ummadda tan anfacda inay noqoto howlo badan baa weli u dhiman oo aannu dhammaystiri doonnaa insha allaahu laakiin qaybtii weynayd oo masjidka iyo markaska imaam nawowi waa ku mahadsan yihiin qaybta ka noqday waa diyaar sida aad aragtaan maanta waxaannu rajaynaynaa yani in laga faa'iidaysto oo la isticmaalo oo dantii loogu talagalay maxaan ku rahdaa ay halkaa ka hirgasho
marka taasna waa shay muhiim weeye leeyahay ha lagu dadaalo camiritaanka dhismaha masaajidada iyo ma garanaysaa awqaafta markiska hadda isagana halkan laga dhisay isagana ma garanaysaa waa ma garanaysaa waxyaabaha xaafadda hadiyad waxaan leeyahay marka qofkii dhisay oo ma garanaysaa masaajidkan caayisho caasho xaaji ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay camal aad iyo aad u culus bay ilaahay subxaanahu wa tacaala hor keensatay ilaahay inuu ka aqbalaan ugu ducaynaynaa camalkaa saalixa ah oo ay ma garanaysaa la timi iyada iyo ma garanaysaa wiilasheedii dadkeedii kala shaqeeyey oo magaranays hadda aynala joogaan wasiirkii hore oo cabdinaasir iyo aynala joogaan iyo cali cuke iyo oo kala shaqeeyey oo hawshaas ma garanaysaa ay ku garab qabtay islaanta hooyadooda waxaan intaba ilaahay uga baryaynaa in ilaahay miisaadkuna xasanaadka u saaro dhismaha masjidkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool xaafadda israac ee magaalada garowe kaasi oo lagu baran doono culuumta shareecada islaamka